أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka geysteen gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay saraakiil ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay gudaha dalka kenya gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin fara badan oo murtadiintu ay dhigteen gudaha magaalada muqdisho wilaayada baay ayaa gurmad raashiin ah gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanada hoos taga degmooyinka ufurow iyo buurha kabo ee wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka taajilwaqaar ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiiyo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka geysteen gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaad fara badan ay ku halaagsameen duqayn diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashada itoobiya ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka amxaarada ugu yaraan afartan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqayntan oo shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo labaatanka ka dhacday deegaanka waagimiira diyaaradaha fuliyey duqaynta oo ahaa kuwa aan duulyaha lahayn ee daroonta ayaa la sheegay inay si khaldan u beegsadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad gacansaarla leh maamulka abiy axmed saraakiisha ciidanka ayaa goor dambe qirtay in duqayntu ay u dhacday si khaldan inkastoo la sheegay in diyaaraduhu in muddo ah ay ku dulhehaabayeen xerada la duqeeyey ka hor inta aanay weerarin diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashada itoobiya ayaa horay dad reyda isugu jira haween uur leh caruur iyo waayeel oo ku xasuuqay meelo ay ka mid yihiin waqooyiga wallo bariga goojam iyo waqooyiga shawa gobolka maxaarada ee waqooyiga itoobiya waxaa ka socda kacdoon hubaysan oo dhiig badani uu ku daatay tan iyo abriil labada kun saddex iyo labaatankii kaasoo u dhexeeya dowladda federaalk ee xabashada itoobiya iyo jabhadda maxaarada ee faano waxaa la sheegaa in jabhadda maxaaradu zaad itababar ay ka hesho dowladda eritereya iyadoo hogaamiyaha dalkaasi siyaase fawarka si adag oo uga soo horjeedo maamulka abiy axmed ee haatan ka arrimiya adis ababa
mahadsaned abusheyba dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee burjeedka ee hoos tagta magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubkan noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa inta la hubiyey ugu yaraan saddex sargaal oo booliiska kenya ka tirsan ah ayaa la dhaawacay kadib markii nin ay ku sheegeen inuu eedeysano yahay uu weeraray saraakiishaasi weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda juylan ee magaalada mukutano ee dhacday ismaamulka galbeedka bakuta wuxuuna yimid kadib markii saraakiisha booliiska ay tageen goob lagu sheegay inuu ku sugan yahay qof eedeysano ah qofka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu middo ku dhuftay saddexda sargaal ah waxaana la geeyey saraakiishaasi xarun caafimaad ah mid ka mid ah oo dhaawiciisu daran yahay ayaa weli ku jira cisbitaalka halka labada kalena laga saaray sida warbaahinta maxalliga ah ee kenya sheegeen ninka weerarka geystay ayay warbaahinta kenya sheegtay in xabsiga loo dhaadhiciyey wuxuuna waddanka kenya ka mid yahay daba kuwa amniga xun ee dhaca bariga afrika mahadsaned marwaan gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin fara badan oo murtadiintu ay dhigteen gudaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka casaam carafaad waxaa sii xoogaystay cabashada ay gaadilayda magaalada muqdisho ay ka muujinayaan dhibaatooyinka joogtada ay ku hayaan kooxda ardada soomaaliya darwallada kaxeeya baabuurta loo yaqaano homeyd ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen isbaarooyin tarabeel ah ay maleeshiyaadka ardada ay dhigteen waddooyinka magaalada muqdisho halkaas oo lagu baado baabuurta caqabadda haddanna haysato oo noogu dhib ka badan waa baabuurtii markay baxaan oo jagbontiyada ka baxaan ma soo gelayaan waa ku dhibaataysanna wiil yaroo askariyaa imaanayo war hadda broblemka jira noo sheeg wixii jiro noo sheeg halkaa dhigaa baawuurka lagu leeyahay baawuurka maalinkaas waa ku shaqa beelaa waana dareemi kartaa baawuurka inta dadku nool waana waxaas baawuurtaas waxaa wax laga raadiyo irsaaqad laga raadiyo qofba meeluu yacnii wax ilaahay ka geliyey annaga baawuurtaasa ilaahay irsaaqad naga geliyey ayadaan wax ka raadsannaa dad ma dhibno dowlad kama hor nimaanno tareen mastraale waa dhiibna tareen mastraale waxaa laga wadaa canshuurta saddex biloodka saddex biloodka waxaa soo harta lacagta soostadaa waa dhiibnaa yoomiyo lacagtaas soostadaa waa waa lacag dowladda hoose u xarooto gobolka banaadir waxaa kuu soo haray ilaahay kuu roon yahay n lacag la yidhaahdo sanad leh oo wasaaradda maaliyadda ay qaadato waa dhiibataa laakiin caqabadda dhib kale oo aan ka caqabanayno waxaa weeye adeer kontaroladaas nalagu celinayo halka halkaasaad ka baxaysaa waxaad ka soo gelaysaa jagboyntigan iga taguu kukuleeya ka kalaa aadaya tarbuunaad aadaya howlwadaaga aadaya xataa madiina nimanka isku dayaan naaxoosh waa nalaga diida caqabadda taas waayo kooxda ardada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka iyo lacagaha baada ay ka qaado shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana maalin weliba si joogta warbaahinta uga hor muuqda dadka shacabka ay dhibaatada xoogan ay ku hayso kooxda ardada soomaaliya mahadsanid casaam wilaayada baay ayaa gurmad raashiin ah gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaano hoos taga degmooyinka ufurow iyo buurha kabo ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abaayaman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib mashruucii muddada isbuucyada maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu ka waday deegaanada wilaayadaas waxaa durubadiiba deegaano dhowra mas-uuliyiinta wilaayadu ay ka sameeyeen mashaariic kala duwan oo adeegyo muhiima loogu qabanayay dadka tabaalaysan ugu yaraan laba boqol iyo konton qoys ayaa deegaanka eesow oo hoostaga degmada ufurow loogu qeybiyey raashiin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agabyo kale oo ay aad ugu baahnaayeen dadka deegaanka dadka deegaanadaas ayaa si farxad ee ku jirta u qaabilay waxayna muujiyeen dareen kashka ka soo go-ay oo ay ku cabireen farxaddooda ku aadan taageeradaasi walaaltinimo oo aysan jirin dan kale oo laga lahaa in loogu soo gurmado ilaa in allaha lagu raaligeliyo iyada oo la gudanayo waajibaadka diineed ee wilaayada saaran
gargaari intaana ii suala arre dadaalka dadaalka dare ilaahay gacantii korkooda gaala ahaajibi ilaahay gaala ahaajibi muslimid gacantii kor alla kuwale ilaahay dadaalsinka dare nicmada ilaahay siin ilaahay ka gargaare raashin fayle intanka dhiibi oo muslimiinta sheemi saliid ilaahay mahadle bur bariis ilaahay mahadle sukoryaal ka dhiibi ilaahay aan ka mahadin yow hanin gargaarti gargaarni gajeeti biin haysane cuntadaas yaan gajeetin ilaahay maadan ka yaad yaan ku sugan ilaahay dahisi iyo ku sugan magacay malay nuur ifaan xasan markan reerees weerna markan alxamdulilah bariisa la nasay ilaahay aan mahadin markan dheregni maylay maahanyaa kulay intii walay hadanna kulay haddan aanisheen haddan aanikanaw irida eedninka karuuba wabalay muhiimahay habiibo aadan u saaqay deegaanka waa dowlada eeso soomaaliya eesay sokor iyo bur iyo bariis iyo saliid iyo saabuun
habiibo xasan samow mayaa ku tawe bariis iyo bur sokor cusba jirkaan halasay saabuun ati kayr hal ninka daayo habiibo saaqale yeeso sokor saliid saabuun cusbo bariis buraa la asay bar hadsan ilaahay inay galantiya korku weero gaala dhukasiiyo ciidan saagar deegaanka eesow eesow raashin waa laga iibaa ilaahay ninsheene haaf bariis iyo haaf burre sokor iyo cusbo jirgaanku baaruga biyo laka dhaansadee dadka walaa ninsheene ilaahay nin hugaado nin walaa ninka daraan abaaraan ahayta isinba beero waan argahayta farxadda maasha allah ilaahay noo farxiya dadkii walaa ninsheene noo farxiya yoona ilaahay walhasii unuun ilaahay walha nin hugaado ilaahay dhulgariirka rida muslimiinta inagalantio kornagad sidoo kale deegaanka buur eele ee hoostaga degmada buuraakaba waxaa raashin loogu qeybiyaa shan boqol oo qoys waxaana wilaayada baay ay si siman bulshadaasi ugu qaybisay raashin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agab kale dhankooda bulshada deegaankan ayaa iyagana si reerreen iyo farxada ay ku jirto ugala wareegay maamulka wilaayada deeqdaas raashinka ee uu soo gaarsiiyey cismaan ibraahim maxmed buur eyla waxaa maanta laga qeybanaya kiish bur kiish bariis sokor jirgaan saliid iyo digir iyo saabuun alxamdulilah alxamdulilah maanta al-shabaab walaayada al-shabaab khayr iyo warsan guul iyo nabad alxamdulilah ilaahan uu mahadinaynaa alxamdulilah jab iyo halaag
cumar nuur argaante bureyla maanta raashinaa laga qaybanayaa kheyr allaasiyo culmada raashinka qaybanaysa marka anamaylisiyey kiish bariise kiish bur'e saliid sokor cusba saabuun muslimiintana siidii ilaahay imnii macnaha gacantiyo korku weelaan ku do-ayaan jamaal usmaan konton iyoonay taw lix sana bureyla raashin kashiish bariise kashiisho bura iyo saliid isokor mujaahid al-shabaab maasha allah madaxa kor allah ka yeelo maa iishe ibdi usmaan baale deegankay buur eyla bura liisi bariisa liisi sokora liisi saliida liisi bariis iyo bura liinka dare muslimiin maasha allah waa fayilagna faraxsagna inti ilaahay kaarsiya guul ilaahaysi gaalada inti ilaahay gebagabaay magacaygu waa hindiya xasan cabdulaahi bureyla burakaba maasha allah maanta halkan maxaa ka jiro walaahi maanta meeshaan macunaha laga qaybanayaa mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta meesha raashinka bixinayso beriisa ku jiro bura yaalo sokora yaalo usbaa taalo wax walba ku jiro maasha allah adiga nafsad ahaantaad maxaa kugu soo aaday waxaan igu soo aaday xaaf bur xaaf beriis ah sokor iyo cusbo iyo jiirgaan kii biyaha waay biyaha lagu dhaaminayo waay haa maasha allah aad iyo aada u faraxsanaa waxaan ugu ducaynaya inuu adowgooda ilaahay jebiyo gaalada kasoo wajaxan ilaahay ka jebiyaan ugu ducaynaya tani waxay ku soo beegmaysaa xilli kuleelo iyo roobla-aan ay ka jirto deegaano badan oo dhaca wilaayada baay iyo qaar kale oo wilaayaadka islaamiga ah waxaana dhowaanahanba maamulka wilaayada baay uu xoogga saarayay ukurgelidda iyo qiimaynta xaaladda dadka deegaanka wilaayadaasi iyada oo wilaayada baayna falcelino ay ka samaysay dhammaan nataa'ijta ka soo baxay qiimayntii ay samaysay mahadsaned abu ayman munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalinjibisay maxadka taajalwaqaar ayaa ka dhacday deegaanka buurdhaxon leh ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفي ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور macadka taajulwaqaar waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyo sidoo kale culuumta kale ee sharciga waxaana uu ka furan yahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool goobaha macadkan uu ka furan yahay waxaa ka mid a deegaanka buurdhuxunle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool muddo macadka uu furnaa kadib waxaa ka qalin bedelatay toddobiyo labaatan arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho xafladii ardaydan lagu abaalmarinayay oo ka dhacday masjidka jaamac ee deegaanka buurdhuxunle waxaa goobjoog ahaa culumo nuqabo waalidiin ganacsato maamulka deegaanka iyo xubno kale kuwaas oo ku farxay ardaydan ka qalin bedelatay macadka ugu horeyn sheekh yacquub oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad towciye ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo sheegow dadka qur-aanka akhriyow alle subxaanahu wa tacaala maarhay dadka kitaabkan ilaahay akhriyaayaan qur-aankan ilaahay akhriyaayaan ka camal falaayaan iskidhejiaanoo baradaayaan isla markaadna cibaadaysadow faasiqiin aan ahayna salaadi ilaahay ka dadaalayaan qur-aankii macno akhriyaayaan tilmaamow biyow ka dhagadaano salaad ilaahay tukudaayaan isla markay biyayan wal ilaahay siyoona sadaqo ku dhiibayaan abjekadan horeyto sadaqooyinka kaldhan ku dhiibayaan saeeda ninka biyaayan la aragaayo dadka otoo ka biyaayaan saqarsoodee dadka on ku warqaabnaa ka biyaayaan may rajeeyayaana eedanka rajeeyayaana xelo doonaanaa tijaaro madna aan khasaaran shaqo madna khasaaran ku dabakooyan malaaq xasan yaanyuurey oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey walaalayaalsiisii maragaaseen lankii ee xafladan roogay ama dheegansadaay ile lankii mogn waaba mognya wala isku warga waaba mala ragaayo ee wala diinga iyo halkan hambadhakeen wala ragaay ilaahay diinshay hooba meelliin fadheedo labarada miraaji wali i wal gorday maana ee may dareemase ee ni dadaal badan gobolka ku jari awlaadii maalinshoo iyadii aan dadaalin aan hasanoo haan ama dadkii kale dadkan ama iyada aan ka farahsanyi gobolka ilmi taalisiin baragaase ugu dambeyn ardayda ka qalin bedelatay macadka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo soo jiitay martidii goobta joogtay أيها الإخوة الكرام أود أن أتحدث بإيجاز عن فضل القرآن الكريم وعظيم مكانته وفضل تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس لما في ذلك من الخير العميم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل أنزله هداية للناس ونورا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أيها الحاضرون الكرام إن من أعظم نعم الله علينا أن وفقنا لتعلم كتابه العظيم وإن من أشرف الأعمال تعلم القرآن وتعليمه ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مراتب تلاوة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم تكون على ثلاث مراتب المرتبة الأولى التحقيق وهو إعطاء الحروف حقها من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات والقراءة بتأدة وتمهل واطمئنان maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale ardayda macadka taajul waqaar faraciisa degmada tieglow ay sameeyeen bandhiga cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed mahadsaned abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh